Dadka ku dhaqan xerada Ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa dadka ku nool waxay sheegayaan in halkaasi ay ku wajahayaan xaalado adag kadib markii halka ay ku qabatay biyo la'aan. Waxay sheegeen inay wajahayaan dhibaato aysanna haysanin biyo. Sidoo kale waxay intaa ku dareen in xitaa aysan haysan wax ay cunto ku karsadaan. Qaar ka mid ah dadkan oo ka hor hadlay warbaahinta ayaa sidaas yidhi.
فاطمة دوري علي ولو دانتنا سوتو انت وايو إفا وحان جودا أنا سدح جرا ليتاني صدني وحبان جودا حتى لما بلود بيو معبن ما حالدي جرا نبت إيودا رومانتو وعمرا وقلوا بيلعان ساعة قضاء ما ترسل البيلعان أنا ترسل وايي قدها دلمي وحان أتري بيو أولا تري محيي da jimcaale iyo roobar ha la yidhaahdaa waxaan ku noolahay xaafadda c sixteen waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan hadda saacaddan aan joogno biyihii waxaan ka hayno malaha sidan aan ka salax wax biyoon haysano male saddex bilood sidan baan ku jira أنا هو مقعيقة محمد عبد الله عبدي آه، وجبة كنمبر سي 15 وحن كعبنا بيلان dadka ku dhaqan xerooyinkan ayaa cabashadooda isa soo taraysay iyadoo waayadii ugu dambeysayna ay sheegeen in xaaladooda ay culus tahay biyo la'aanna ay jirto